acuudu billahi min shaytaan irajiim bismi illaahi raxmaan iraxiim maanta taariikhdu tahay siddeed bishii koob iyo tobnaad laba kun toban iyo lix maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun maxkamadeed ujeedda xukun maxkamadeed taariikhdu markay ahayd toddobadii bishii koob iyo tobnaad laba kun toban iyo lix saacadduna ahayd tobankii subaxnimo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad waxay u fadhiisatay dacwad iqaabeedkii loo haystay eedaysane gacanku dhiigle dable daraawiish cali buurow maxamed inaxaawo cali maxamed soddon iyo afar jir ah ku dhashay degan buur hakaba ka tirsan ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya degmada buur hakaba kaasoo xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad ka soo dacweeyey in uu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuum la odhan jiray qaasim cabdiyow xaaji keerow taariikhdu markay ahayd tobankii bishii tobnaad laba kun lix iyo toban kadib markii uu afka kaga dhuftay xabado aaki forty seben ah isla markiina ugu geeriyooday agagaarka baar bannooda isagoo loo soo waday isbitaalka guud ee degmada baydhabo waxaa kaloo eedaysanaha lagu soo dacweeyey in uu dhaawac u geystay laba wiil oo uu dhalay marxuumka oo la kala yidhaahdo cabdulaahi qaasim cabdiyow iyo cali qaasim cabdiyow isagoo min hal xabo kaga dhuftay madaxa iyo lugta bidixda ah dilkaas iyo dhaawacaas waxay ka dhaceen degmada buurhakaba dood dheer kadib maxkamadda markay aragtay eeddii uu soo gudbiyey xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta lixdanaad oo ku xusneed aayadda boqoltodobaatansideedaad suuratu albaqara iyo aayadaha soddon iyo saddexaad afartan iyo shanaad suuratu almaa'ida iyo qodobada afar boqol soddon iyo afar afar boqol afartan baragraafkiisa labaad xeerka iqaabta soomaaliyeed iyo qodobka sagaaliyo tobnaad iyo qodobka sagaal iyo tobnaad iyo qodobka boqol sagaashan iyo shanaad xeerka iqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay qaraalka uu maxkamadda ka hor qartay eedeysanaha ee uu ku caddeeyey in uu gacantiisa ku dilay marxuum qaasim cabdiyo xaaji keero islamarkaana uu gacantiisa ku dhaawacay cali qaasim cabdiyo iyo xaaji keerow iyo cabdulaahi qaasim cabdiyo xaaji keerow markay aragtay qiraalka maxkamadda looga hor qoray eedaysane dable daraawiish cali buurow maxamed oo uu ka caddeeyey in uu gacantiisa ku dilay marxuum qaasim cabdiyow xaaji keerow islamarkaana uu dhaawac u geystay laba wiil oo uu dhalay marxuumka markay dhegaysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda horteeda mid midna u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda horteeda ka caddeeyeen in marxuum qaasim cabdiyow xaaji keerow uu si bareer ah oo ulukac ah u dilay eedaysane cali buurow maxamed islamarkaana uu afka ugu dhuftay xabado aaka foodhisamana una geeriyooday uuna dhaawacay laba wiil oo uu dhalay marxuumka markay dhegaysatay doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha loo naxariisto loona eego sifaalaha dembiga fududee maadaama uu qartay dembigii lagu soo eedeeyey sidaas darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in dembiile gacankudhiile dable darawiish cali buurow maxamed uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum qaasim cabdiyow xaaji keerow ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan raafcaan wabilaahi towfiiq